iyada oo loo dabaaldegaya xuska maalinta caalamiga ah ee la weyneeyo barashada gabdhaha ee i c t-ga ayaa munaasabad arintaasi ku saabsan waxaa soo qaban qaabisay hay-adda isgaarsiinta qaranka waxaana lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya mustaf yaasiin mareya hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay haddii la fiiriyo tirada gabdhaha xirfadda i c t da leh ee wiil iyo gabar haddii la fiiriyo isticmaalka tiknolojiyadda iyo internetka haddii la fiiriyo milkiyadda iyo lahaanshaha qalabka tiknolojiyadda sida mobeelka iyo waxyaabahaas sidoo kale haddii la fiiriyo shaqada iyo iyo ka qayb qaadashada goobaha shaqada iyo tiradooda isabardhigooda taasoo aan aaminsanayn in aada u liidato tiro koobyana naga socdaan waxaa sababahaas usababana waa fahmi karnaa oo sababihii dhaqandhaqaale bulsho marka laga soo tago gabdhuhu waxaa ku yar dadka dumarka ah oo ay ku dayar karaan oo xirfadan horumar balaaran ka sameeya ku yar sida ay wiilasha ugu badan yihiin dhanka kalena qaar ka mid ah gabdhaha ka soo qayb galay munaasabadan ayaa waxa ay goobta kusoo bandhigeen mashaariic la xiriirta i c t-ga oo ay iyagu sameeyeen hadda websiteka sameeye waxaa loogu talagalay gabdhaha loogu talagalay sida gabdhaha loogu talagalay markii hadda tusaale ahaan gabar oo rabta inay meel fog wax ka barato waalidka ma u ogolaanayaan inay meeshaas wax ka barato wakhtiga lacaloo kala daahaayo wakhti dambaha laga soo baxa marka aniga website waxaa u sameeyey gabadha iska xali kara iyadoo gurigeeda joogto timkan wuu seefina manaygan wuu seefina casharada halkaas ee kasoo bari lahayd iyo su-aalo diyaarsana uu jiro sidoo kale jaadbooda uu sameeye oo la sheekeysan karo oo dhiirigelinayo waxay rabta weydiisan karto saasaa marka uu sameeyey maxamed aadan cali wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa bogaadiyey gabdhaha soo bandhigay mashaariicda waa idinku bogaadinaa meesha aa hadda joogtaan ka haaya dib ha uga dhicina waana loo baahan yahay shaqadan gabar walba oo halkan imaatay baahi jirtay xalinaysa oo si digitaal u xalinaysa sacdiya nuur bilan media guud ahaan dalka ayaa waxaa ku yar gabdhaha barta culuumta i c t-ga iyo kuwa ku shaqeeya waxaana socda dadaal xoogan oo la doonayo in lagu hormariyo kaalinta gabdhaha ee barashada iyo ku shaqeynta cilmiga teknolojiyadda